بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأخوات موضوع aan jeclahay inaan dhowr kelima ka idhaahdo soo waktigu iska gaaban yahay waxa weeye sifaatu almara asaalixa fi lqur'aan haweenayda wanaagsan tilmaamaha uu qur'aanku ka bixiyey dumarku waa laba sida ragkuba laba u yihiin kuwa hagaagsan oo toosan iyo kuwa hallaysan oo qallocsan labadubana tilmaamay leeyihiin jid ay hayaanna waa jira laba jid baa la kala hayaa laba dhaqanna waa laka leeyahay tilmaamo kala gedisanna waa la leeyahay allah subxaana wa tacaala marka wuxuu qur-aanka ku tilmaamay dumarka saalixaadka ah ee wan wanaagsan tilmaamahooda taas oo loo baahan yahay haweenay kasta inay isku miisaanto wixii ilaahay ka siiyeyna subxaana wa tacaala inay ku shukrido wixii ka maqanna inay raadiso oo say ku heli lahayd ku dadasho sifaadkooda meelo badan bay ku soo aroortay laakiin kama wada gaari karno waxaa ka mid ah allah wuxuu ku tilmaamay subxaana wa tacaala inay yihiin kuwa alla rumaysan subxaana wa tacaala al-iimaan iyo rumaysnaan ay rumaysan yihiin xaqa ilaahay soo dejiyey kutubta ilaahay iyo rusushiisa maalinta aakhare iyo qiyaamada qadaha ilaahay iyo qadarkiisa iimaanku waa tilmaanta koowaad ee alla siiyey subxaana wa tacaala fii suurati alaxzaab aayaadka ka bilowda ina almuslimiina waalmuslimaat waalmu'miniina waalmu'minaat aayaadkaasi waxay ku soo degeen ummu salama radi allahu canha gabadha la yidhaahdo ayaa nebiga sal alla alay wasalam waxay ku tidhi rasuul ilaahayow maxaa dhacay oo ragga uun qur-aanka loogu sheegaa oo annaga haddaan dumarkiinahay qur-aankana loogu sheegi lahay markaasaa waxaa soo degtay aayaddan oo sifad kastoo ragga u sheegtay ayuu ragga u sheegtay dumarkana u sheegtay waxaa marka laga bilaabay ina almuslimiina waalmuslimaat rag hoggaansan ee xubnahooda iyo noloshooda ilaahay u hoggaansan tahay iyo dumarka hoggaansan ee noloshooda iyo dhaqankooda iyo qalbigooda iyo xubnahoodaba ilaahay u hoggaamiyey subxana wa tacaala sifatulislaam waa qodobkaas ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo sheegay haddana iimaan baa la daba dhigay waalmu'miniina waalmu'minaat iimaanka iyo islaamka waxaa laga wadaa markii sidan oo kale ay isu yimaadaan qalbiga hogaansanaantiisa alla uu hoggaansan yahayna iimaan baa la dhahaa xubnaha hogaansanaantooda ilaahay u hoggaansan yihiin iyo daacada ay ateecayaanna islaannimaa la yidhahdaa macnuhu wuxuu noqonayaa marka qalbiga iyo wixii ku qarsoonna allah bay u hoggaansan yihiin wixii la arkayo oo noloshooda iyo xubnahooda ana allah waa u hoggaansan yihiin subxaana wa tacaala waxaa la yidhi oo sifaadkooda ka mida waalqaanitiina waalqaanitaat ragga ilaahay adeeca iyo dumarka alla adeeca subxaana wa tacaala qunudka waxaa laga wadaa bimacna taaca ka amar qaadasho iyo yeelid rabbi subxaana wa tacaala aada yeesho amarkiisa aada yeesho waxaa ka midoo isla aayaddu sheegtay dumarkaasi way sabraan oo ilaahay taacadiisana way ku sabraan xumaantana way ka sabraan oo way iska celiyaan wixii ilaahay u qorsheeyey qadihiisii qadarkiisana way ku sabraan wasaabiriina wasaabiraat waxaa ka mida tilmaamaha la siiyey dumarka saalixaadka wan wanaagsani waxbay sadaqaystaan oo rabbi wuxuu siiyo xolo ah kuwo gacmo laaban ma aha oo bakhayle ah ee sadaqay baxsadaan oo gacantoodu waa fidsantahay waalmutasadiqiina waalmutasadiqaat baa lagu tilmaamay waxaa kaloo tilmaamaha la siiyey ka mid ah inay soomaan oo ay soonka badsadaan wasaa'imiina waasaa'imaat baa layidhi way soomaan oo waa dumar sooma tilmaamaha la siiyey waxaa ka mid a waalkhaashiciina waalkhaashicaat waa dumar khushuuca oo ilaahay subxaana wa tacaala dartii u khushuuca qalbigoodu alla u khushuuco jidhkooda iyo noloshoodu ilaahay u khushuucdo carabkoodu ilaahay u khushuuco noloshoodao dhan alla dartii u khushuucdo subxana wa tacaala waa la sii waday alla subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay waalxaafidiina furuujahum waalxaafidaat xubnahooda xubinka tarankay ilaaliyaan zinaday iska ilaaliyaan fawaaxishtay iska ilaaliyaan jidhkooda xaaraam uma dhoweeyaan wixii la xidhiidha baabkaasna way ka fogaadaan xubinka tarankana xalaashay ku ilaaliyaan xaaraamtana way ka dhowraan waxaa tilmaamahooda lagu daray carabkoodu dikriga ilaahay buu hayaa subxaana wa tacaala waaldaakiriina allaha kaiiran waaldaakiraat dumarka ilaahay aada u xusa qalbiga alla ka xusa carabkana ka xusa allah subxaana wa tacaala oo dikrigiisa haya iimaan bay markhaati u tahay leanna ruuxu sidiisaba shaygu jecel yahay buu aada u sheeg sheegaa ruuxu markuu cuntada jecel yahay cuntada sheegideeduu badiyaa ruuxu markuu shahawaadka jecel yahayna shahawaadka sheegsheegidooduu badiyaa ruuxu wax ruux walba wuxuu jecel yahay baa carabkiisa ku badan dadka alla jecel subxaana wa tacaala iyagana alla sheegidiisa baa carabkooda ku badan ilan allah bay jecel yihiin subxaana wa tacaala marka waaldaakiriina allaha kaiiran waaldaakiraat tilmaamaha la soo sheegay dadka iska leh alla wuxuu uhi subxaana wa tacaala acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiima alla wuxuu u yaboohayoo meel ugu diyaariyey ajir weyn oo jannada ah iyo dembi dhaaf wixii khaladay galeenna ilaahay waa samaxayaa subxaana wa tacaala jannana ilaahay agtiisa waa ku leeyihiin aad iyo aad u qiimo badan oo rabbi subxaana wa tacaala uu tilmaamo fara badan ka bixiyey sifaadkaasi waa sifaadka lagu yaqaana dumarka saalixaadka ah meel kale allah subxaana wa tacaala waa ku tilmaamayo tilmaamaha la siiyey waxaa ka mid a alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wabima anfaquu waalsaalixaatu qaanitaat baa layidhi dumarka wan wanaagsan ilaahay miisaankiisa qiimaha ku leh alla agtiisana sharafka iyo qiimaha ka leh waa qaanitaat allahoodana way ateecaan aswaajtoodana way ateecaan ma aha naashiso ma aha amar diida oo madax adag ma ah allah wuxuu ku tilmaamay guriga mas-uuliyaddiisa markii la yidhi odaygaa loo dhiibay baa rabbi wuxuu yidhi haweenaydu middeeda wanaagsan dumarka tooda wanaagsani waa qaanitad allaheedna ateecsan oo ka amar qaadanaysa gurigeeda nidaamkiisana ilaalinaysa oo zawjkeeda ateecaysa wey qaanitaatun xaafidatun lilghaybi bima xafida allah tilmaamaheeda waxaa ka mid a haweenayda saalixadda ah marka laga maqan yahay wixii ilaahay xifdi yidhi bay ilaalisaa wixii loo diray inay ilaaliso bay ilaalisaa oo waxay ilaalisaa jidhkeeda xumaan iyo faaxishay ka ilaalisaa gurigiiba ilaalisaa oo xumaan ay ka ilaalisaa xoolihiiba ilaalisaa carruurtiibay ilaalisaa xaafidaatun lilghaybi bima xafid allah wixii alla xifdiyey oo in la ilaaliyo uu amray bay xifdidaa oo ilaalisaa rabbi subxana wataala wax ma dayacdo wax ma dayacdo waa xaafidad xifdida wixii ilaahay u diray subxaana wa tacaala xaafidaatun lilghaybi bima xafid allah ayuu alla ku tilmaamay subxana wa tacaala meel kaleeto tilmaamo badan baa dumarka saalixaadka alla ku sheegay subxaana wa tacaala fii suurati taxriim alla subxaana wa tacaala rasuulkiisa qisadii aad garanaysaan markay labadiisii dumarka ahayd caaisha iyo xabsa radia allahu tacaala canhumaa markay nebiga sal alay waslam intay u heshiiyeen zaynab gurigeeda ayuu malab ka isticmaali jiray nebigu sal alay waslam malabkii bay ka masayreen markaasaa waxay ku heshiiyeen inay malabkaas nebiga ka gooyaan sal alay waslam oo ku diraan waxay ku heshiiyeen mid walba markuu nebigu u soo galo inay ku tidhaahdo rasuulka ilaahayo waxbaa afkaaga yacni waxa weeyaan geed macaafiir la yidhaahdo geed yacni xabagtiisu yaro qarhmuuntahay miyaad cuntay marka riix aan ficnayn oo aannan kugu aqoonin baa rasuul ilaahay ow yaan kaa dareemaynaa ee ma geedka noocaasaad xabagtiisa cunto adiguna markuu kuu soo galo saan ku dheh anna markuu ii soo galo saasaan ku dhahay sidii bay ku heshiiyeen nebigu sal lay slam midood buu ku soo horreeyey markaasaa waxay ku turi yaa rasuul allah akalta makaafir geedkaa xabagtiisaad cunto maxaa dhacay arrintaasaa jirta maya buu rasuulku sal lay slam laakiin zaynab baa waxay isiisay malab waxaa laga yaabaa malabkaas shinnidii dhalisay geedkaa xabagtiisa inay soo cunto iyo calintiisa sidaas daraaddeed dib dambe ugu dhowaan maayo nebiguna waa necbaa salawatu rabbi waslaamu calayh qarmuunka iyo wixii qarmuunba waa necbaa rasuulka sal lay slam wuxuu aad u jeclaa tiibka iyo waxyaalaha udgoon ayuu aad u jeclaa nebi moxamed salawatu rabbi waslaamu calayh qisadaasi iyo arrinta labada dumarkii ay sameeyeen suuratu taxriim bilowgeeda waata soo degtay nebigu malabku ka dhaartay iyo dumarkii nebigiioo la yidhi maxaad uga dhaaranaysaa wax ilaahay kuu xalaaleeyey dhaartii siduu ka yeeli lahaa dumarkii oo lacnaantay canan adag loo soo jeediyey caaishihii xabse khaasatan qisadu markay soo soo socotay kadib alla subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi casaa rabbuhu in طallaqakunna an yubdilahu aswaaja rabbigii wuxuu mudan yahay nebi moxamed sal lay slam hadduu idin furo rasuulku sal lay wasalam inuu idinku bedelo kuwo idinka khayr badan khayran minkunna dumar idinka fiican inuu rasuulkiisa siiyo idinku bedelo wuu alla mudan yahay subxaana wa tacaala haddaad joojin weydaan wey waxaad waddaan dumarkaa nebi moxamed la siinayaaye oo dumar ugu qaalisani tilmaamaa la siiyey maxay yihiin tilmaamaha rabbi siiye subxana wa tacaala muslimaatin baa layidhi sida aayaddii horeo kale waa waa kuwo alle u hoggaansan subxaana wa tacaala amarkiisana yeelaya shanta salaadood bay tukadaan shahaadataynkii bay qireen shanta salaadood bay tukadaan sakadii bay xoolahooda ka bixiyaan bisha ramadaan bay si saxa u soomaan xajkii bay gudanayaan markuu ku waajibo muslimaad weeyaanoo islaamnimo saxay la yimaadeen mu'minaad weeye oo allay rumaysan yihiin subxaana wa tacaala malaa'igtiisay rumaysan yihiin kutubtuu alla soo dejiyey bay rumaysan yihiin rusushuu soo dirayna way rumaysan yihiin aakharana waa rumaysan yihiin waana u diyaargaroobayaan waxaa kaloo rumaysan yihiin wixii ilaahay qadarow qorsheeyey iyo maamulkan kownkan wixii qaybu u qaybiyey siduu u qaybiyey taana iyadana way rumaysan yihiin wixii ilaahay u qadaray waxaan ahayn inuusan asiibaynin wax ilaahay uusan u qadarina inaysan ku dhacaynin bay rumaysan yihiin arrimahaasi iimaanna waa leeyihin islaamnimona way leeyihin muslimaatin mu'minaat waxaa la yidhi casaa rabhu in طallaqakuna an yubdilahu aswaaja khayra minkuna muslimaatin mu'minaat qaanitaat qaanitaat waa dumar alla aeeca cid kastoo amar kulana amarkiisa ya yani waxa weeyaan alla subxaana wa tacala amar buu ku leeyahay amarkiisa way qaataan hadduu naftooda ku saabsan yahay hadduu caqiidadooda ku saabsan yahay hadduu cibaadadooda ku saabsan yahay hadduu akhlaaqdooda ku saabsan yahay hadduu labiskooda ku saabsan yahay hadduu wax kastoo uu ku saabsan yahay hadduu xolahooda ku saabsan yahay amarka rabbi meeluu ku saabsan yahayba way qaataan cid kastoo amar kulahoo kalena way qaataan oo amarkiisa way yeelaan waalidiinta amarkooda yeelaan zawjka amarkiisa yeelaan cid kastoo amar kulana amarkiisa way qaataanoo waa qaanitaad waa tilmaan kalooy leeyihiin ma aha cusaad ma caasiyaad ma ah kuwa madax adagoo amar diida ma ah tilmaanta kale rabbi siiyey ee lagu tilmaamay waxa weeyaan taa'ibaad waa kuwa towbad keenoo soo noqda bimacnaa ma khaldamaan ma ah ibni aadamkao dhan waa khaldamaa cidaan khalad ka dhicinna ma jiro sheekh shariif rag dumar cammo culimo cid walba waa khaldantaa laakiin dadka qaarna khaladkii bayna ka soo noqonin oy ku dhintaan dadka qaarna waa isgartaanoo markaasay khaladkii dib uga soo noqdaanoo ilahay ugu toobad keenaan rabbi marka wuxuu ku tilmaamay dumarka saliixaadka tilmaamahooda waxaa ka mid a taa'ibaatin waa kuwo soo noqda allah bay u soo noqdaan subxana wa tacaala goortay khalad galaan waa isgartaan waaladiina idaa facaluu faxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allah fastakfaruu lidunuubi markay khalad galaan oo faaxisho sameeyaan allah bay xusuustaan markaasay isgartaan inay khaldameen alla bay weydiistaan in dembiga uu dhaafo taa'ibaad weeyaanoo khaladka kuma madax adeegaan walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun ayagoo og inuu shaygu hayaa khaldan yahay kuma madax adeegaan laakiin waxay sameeyeen khaladkii hadday ood ogaadaan marka way ka soo noqdaan ilah bay gacmaha u taagtaan shaygiibay joojiyaan way ka go'aan samayntiisa hore ka qoomamodaan oo qalbigoodu ka xanuunsadaa dib dambe inaysan ugu noqonaynin bay go'aansadaan xuquuq bini aadam hadduu yahay way iska celiyaan khalad ay dad ka galeen hadduu yahay way ka xalaashadaan yacni taa'ibaad weeyaanoo waa dad ilaahay u soo noqda subxaanahu wa tacaala mar alla markay jidka ka leexdaan shaytaanku uu aafeeyo aafada shaytaanka kuma sii tagaan way ka soo noqdaan alla subxaana wa tacala wuxuu ku tilmaamay sidoo kale caabidaatin baa layidhi waa dumar alla caabuda u fiirsada allah bay caabudaan cid kale ma caabudaan allah bay ku xidhan subxana wa tacaala waajibaadkii shareecaday gutaan ilaahay bay tala saartaan alla keliyay wax warsadaan ilaahay xilkuu saaray bay u taagan yihiin rabbi subxaana wa tacaala taacadiisay ku dadaalaan janna ilaahay ka doonayaan subxana wa tacaala cadaabna way ka cararayaan caabidaad weeye shaydaanka ma caabudaan ilan dadku waa laba qaarna allah bay caabudaan qaarna shaydaanka ay caabudaan alam achad ilaykum yaa bani aadam anlaa tacbuduu shaytaan soo idinma dhihin ibni aadamow idinma dardaarin oo idinma amrin wa shaytaan ha caabudina markii aakra la tagaasaa la isdhihi doona intii gaalada ahayd iyo gaala raacyadii shaytaanka caabudi jiray baa rabbi wuxuu ku leeyahay soo adduunka intaad joogteen idinma amrinoo idiinma sheegin oo idiinma dardaarin war shaytaan ha caabudina nabiyullaahi ibraahimna calayhi salaam aabihi wakiil ku lahaa yaa abatii laa tacbudi shaytaan aabbow shaytaan ha caabudin dadka qaarna shaytaankaasi caabudaan isagay ka amar qaataan isagay warkiisa yeelaan isagaasay raacsan yihiin dadka qaarna allihii abuurtay bay ateecaanoy caabudayaan dumarka saalixaadkii marka shaytaan ma caabudaan kamana amar qaataani allihii abuurtay ee maamulayay ay u noqonayeen ee dilaya allahaasay caabudaan subxaana wa tacala waa caabidaad ma aha kuwa noloshu ay fasaadisay ma aha ma aha sida dumarka qaarkood ay yihiin kuwa uun adduunyo keliya ka shaqeeya ma aha waa dumar diin leh waa dumar alla ku xidhan waa dumar diinta ilaahi subxaana wa tacaala yani wax way u taagan waa dumar rabbigooda caabuda subxaana wa tacaala oo cibaadada rabbi u taagan sharaf iyo qiimana sida ku leh addoonku markuu rabbigii caabudayo sharaf iyo qiimuu leh waa xor markay addoommo kale ku addoonsadaan oo shaytaan iyo wax la mida aada raacdna addoon baa tahay la addoonsado oo khalaa'iq kale ku addoonsata markaa sidaas daraaddeed caabidaad wey waxaa rabbi ku tilmaamay subxaana wa tacaala sidoo kale saa'ixaatin wey saa'ixaat bimacnaa waxa weye saa'imaat way soomaan soonka waajibkaana way soomaan soonka waajibkaa keliya kuma gaabsadana sunnana way ku daraan waa dumar soomaan sida aayaddii horeba rabbi subxaana wa tacaala uu tilmaanta u bixiyey dumarka marka qur-aanka dhexdiisa ku soo arooraysa tilmaamaha rabbi siiyey salaaxoodii iyo dumarka wanaagsan tilmaamaha rabbi siiyey way fara badan yihiin aad bay u badan yihiin wakhti badan kama gaadh karayno laakiin waxaan ku gebagabaynaynaa nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu inoo sheegay afar dumarka ka mid a dhammaystiray buu nebig sal lay waslam afartaa dumarkee dhammaystirmay waxaa ka mid a haweenaydii fircawn uu qabay ee aasiya la dhihi jiray nebi muusena korisay calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam haweentaa tilmaanta rabbi siiyey ayada iyo maryamadii dhashay nebi ciise calayhi salaam labadaas si gooniya rabbi wuxuu inagu yidhi ku dayda rag iyo dumarba waxaa la yidhi labada dumarka ku dayda maxaan kaga dayanaa waxaad kaga dayanaysaa laba tilmaamoodoo aad u qiimo badan baa laga sheegay wadaraba allahu maala liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamali wanajinii min alqowmi alaalimiin wmaryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha fanafakhnaa fiihi min ruuxina wasadaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kaanat min alqaanitiin laba dumar oo ilaahay tilmaamo qiimo badan siiyey oo muminiinta la yidhi ku dayda ilaahay baa tusaale idinka dhigay qiscajo badan oo alla idiin sheegaya way inaad ku dayataana la doonayo maxay tahay midda koowaad waa imra'atu fircawn fircoon xaaskiisa maxay samaysay id qaalat rabbi bni lii cindaka baytan fi ljanna waxay tidhi rabbiyow agtaada jannada dhexdeeda guri iga dhis wanajinii min fircawna wa camalih fircoon iyo camalkiisana allow iga badbaadi waa ninkeedii way waa boqor waa nin xoolo adduun oo dhan haysta wey fircawn iyo camalkiisana allow iga badbaadi wanajinii min alqowmi alaalimiina dadka daalimiinta gaalada iyo inta jidkaaga ka leexatayna ilaahu iga badbaadi dariiqooda iyo dhaqankooda iyo camalkooda taasi middaasay haydoo allah wuxuu ku tilmaamay haweenay intay adduunyo haysato adduunyadii aan rabino aakhara ku bedelanaysa guri boqortooyay joogtaa fircoon baa qaba gurigii boqortooyaday ka soo toostaa wixii adduunyo la dhihi jiro baa gacanteeda ku jira haddana maca daalika uma dhadhamin waxay leedahay ilaahu intaad iga badbaadisa kan iyo qashankiisa iyo gaalnimadiisa ilaahu waxaad iigu beddashaa agtaada jannada dhexdeeda guri ka dhisan macnaha maxaa layna barayaa waxaa layna barayaa adduunyada ka zaahida adduunyada ha israacinina adduunyada iska soo reeba adduunyadu waa dhalanteed waa dhalanteed waa filim beenoo tagaya wax joogaya ma aha adduunyadu meel lagu nasta ma aha adduunyadu meel lagu raaxaysta ma aha adduunyadu waa meel walbahaar iyo murug iyo cudurro iyo gaajo iyo geeri ka dambaysa degmo tilmaamahaale degmo lagu nasta maba ahaba sidaas daraaddeed waxaad samaysaa aakharadaada iyo janno alle iyo guryaha jannada iyo barwaaqada jannada iyo khayraadka jannada halkaasaa la doonayaa in fikirkaagu u bato adduunyadana sideedaba ayna qalbigaaga aada u sii weynin ooda issii raacinin maxaa yeele mar walbood israacisaba way kula sii fogaan adduunyada marka iska soo reeba matalkaasuu rabbi gabadha inoogu sameeyey oo macnaha waxaa laga wadaa haweenta qiimaha leh waa haweenta zaahidada ah ee adduunka ka zaahiday nebi maxamed baa la weydiiyey sal lay waslam waxaad ii sheegtaa camal haddaan sameeyo alla i jeclaanayo wuxuu ku jawaabay adduunyadan ka zaahid alla saasuu kugu jeclaanay addoonka hadduu ilaahay intuu adduunka naco ilaahay dartii u naco alla waa jeclaa subxana wa tacala murugtaada iyo walbahaarkaaga fikirkaaga iyo wakhtigaaga xoolahaaga iyo waxaad haysatoo dhan waxaad ka dhigtaa mid aakhara aad ilaahay wax kaga gadato subxaana wa tacaala taana tilmaamahay leeyihiin bay ka mid tahay dumarka wan wanaagsan sharka iyo dadkiisay necab yihiin wanajini min fircawna wa camali dadka xunxun gaalada iyo dhaqankoodana way necab yihiin haweenayda saalixadda ah gaalada dhaqankooda ma qaadato iskuma shabbahdo isuma ekaysiiso ma dabagasho gaal inuu liito isagiiyo dhaqankiisaba bay rumaysan tahay saas daraaddeed waybay iskala weyntahay sankayba ka qabsanaysaa gaal iyo dhaqankiisa inay raacdo ilaahayow dhaqankooda daalimiinta iyo fircoon iyo wuxuu yahayba ilaahu iga badbaada bay leehay talabaadii waxaa weeye wa maryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha maryama oo ina cimraan ahayd oo xubinkeeda taranka ilaalisay farjigeeda ilaalisay gabadh bay ahayd dhallinyaro ah haddana ilaahay wuxuu ku ammaanay ayadoo gabadh dhallinyaro ah oo rag u baahan oo bini aadan ah oon malaa'ig ahayn bay haddana xubinkeedii ilaalisay oo xumaanka ilaalisay axsanat farjaha fanafakhnaa fiihi min ruuxina allah subxaana wa tacaala dhexdiisa ku afufay markii uu uurgelayay nebi ciise calayhi salaam wasadaqat bikelimaati rabbihaa rabbigeed kelimaadkiisana way rumaysay ilaahay kelimaadkii xaqiis xaggiisa ka soo degay ee waxyiga ahaana kulli way wada rumaysay wa kaanat min alqaanitiina dumarka alla ateeca iyo dadka alla ateecana ka mid bay ahayd tilmaamahaasi walaalayaal waa qaar ka mid ah tilmaamaha uu qur-aanku siiyey ama inoogu sheegay dumarka saalixaadka ee wanwanaagsan ku dadaala insha allahu tacaala tilmaamaha iyo wixii la mid ah si aad saalixaad u noqotaan ilaahayna janno agtiisa uga mudataan oo idin siiyo dumar kala jiro oo aad u xunxun oo qur-aanku sifaadkooda uu sheegay haddana wakhtiguse inaynoo saamaxaynin inaynu ka hadalo kuwaa sifaadkoodana iska jiro iska ilaaliya ilaahay subxaana wa tacaala hayna wada xifdiyo jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum wraxmat ullahi barakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا جزاك الله خير su-aasha ugu horreysa gabadha waxay leedahay ninkayga wuu i dilay waana i ceejiyey ilaa aan ka miil beelay ilaa haddana nabarradii waa igu yaallaan marka ma ka furmaa mise kama furma
bismi illahi raxmaan raxiim nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xilligiisii waxaa dhacday dumarka qaarkood ayaa waxaa dhacday inay guryihii kala dambayntoodii iyo ka amar qaadashadii ay ilaalin waayeen markaasaa waxaa dhacday rasuulku sal alay waslam inuu idmay oo yidhi dumarka idbiya maalintii dambaa waxaa dhacday dumar fara badan oo dacwoonaya oo raggoodii ka dacwoonaya inay garaaceen ayaa nebiga u yimid sal lay slm oo guryihiisa yimid markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam ragga dumarka garaacayaaye akhyaartiinnii ma ah yacni waxa weeye laysa ulaa'ika bikhiyaarikum bu nebi sl lay slam ow kama qaal kama fii sunan abi daawuud kuwaasi akhyaartii ummadda ma aha saas daraaddeed baa rasuulku wuxuu uhi khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi kuwa idinku khayr badan waa kuwa ehelkoodii iyo reerahoodii xaasaskooda ugu khayr badan kuwaasaa idinku khayr badan aniguna nebi maxamed haddaan ahay sal lay wasalam waxaan ahay ninka reerkiisa ugu khayr badan oo ugu fiican baan ahay bu nabri sal lay wasalam sidaas daraaddeed dumarka xataa xaaladda la ogolaaday qur-aanku edbintooda yani wadribuuhunna fii suurati nisa waxaa lagu qayday hadday noqoto xataa edbin uu ka maarmi waayo inuu noqdo waxaan nabar u geysanayn oon jidhkeeda dhibaato u geysanayn keliya lagu dareensiinayo uun xaaladdu in ay gaadhay meel halisa laakiin macnuhu ma aha ama laf ha la jabiyo ama jidhkeeda nabar ha lagu sameeyo ama dhiig ha laga keeno ama ma aha taa haddii uu ka maarmi waayo culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan fasiliti iyo wax yaroo sidaasoo kaleeto xaalad uun lagu dareensiinayoon arrintu inaysan fududayn oo gabadhuban inay maskaxdeeda ku noqoto dib gurigii iyo arrimihiisii intaasun wey amaa garaacista nabarka iyo dhibaato gabadha loo geysanayo shareecada islaamku ma qabto waana jariimo wey dembi weyn wey waa arrin khalada weye nebigu wuxu uhi sal lay waslam midkiin intuu garaaco intuu garaaco miyuu haddana la seexanaya xaasaysanaya taad xaaskaaga sidii dameertii oo kale u garaacda haddana inaad la seexato ood macnaha waxa weye wax ka raadsatahay waa wax yacni waxa weeye aad u liita way marka arrin shareecadu ogoshahay ma aha dilka noocaas oo kale ah laakiin haddii uu dhacay hadduu dhacay oo jiro labadii ruux xadhiggii ka dhaxeeyey isqabiddoodii wax yeeli maayo xadhiggii waa jiraa waadna isqabtaan waadna isku mehersan tihiin haddii ay noqoto in la sii wada noolaan karana ha la sii wada noolaado wada joogiddiinnii sharcan wax dhibaataa ma gaadhin haddii aan la sii wada noolaan karayninna hadda dariiqyada markaa shareecadu furtay ha la maro oo qaraabo iyo ehel arrintu ha galaan qaraabo iyo ehelkaasaa lagu hormaraya ila lama rabo guriga arrinkiisu inuu bannaanka u baxo lama rabo in waddooyinka lagaga sheekaysto iyo dariska iyo qaraabada lama rabo guriga waxaa la rabaa gacmo geejira hoosaa loo dhaqayo inuu qarsoonaado arrinkiisu alla subxaana wa tacaala wuxuu idhi wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcaduu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha ninka qaraabadiisa nin ka mida ruux ka mida iyo qaraabada gabadha ruux ka mida la saaraya arrinta galaya hadday u arkaan labada ruux inay sii wada joogi karaanna way isku hagaajinayaan hadday u arkaan inaynay wada joogi karinna way kala furayaan haddayna qaraaba soconaynin oo qaraabadu ayna wax maamulaynin arrintii ka gaabisay in la wada joogana ay adkaatay markaasi waa inay gabadhu ay ka codsato furitaan waa haddii aan la wada noolaan karin wey noloshu sabir bay u baahan tahay in laysu sabro laysu dulqaato horumarka qaarkood shaydaan baa dadka ka dhex shaqaynaya shaydaan baa guriga inuu dumiyo donaya ha laysu dulqaato haddii laysu dulqaadan waayo noloshu adkaato markaa dariiqada shareecadu furtay markaa hal maro laakiin garaacistu ma keento inay gabadhu furanto wabilahi towfiiq marka maxaa layga rabaa bay tii marka waa dhowr su-aalood isku isku isgelgelahaya soonka waan soomi waaye bay tiri gabadhan kaleetana waan soomi waaye ee maxaa igu waajiba anigoo ummo ah yaa soon igu soo galay oo aanan soomi waaye maxaa waajib igu ah soonkii miyaa qoladan soonku ka tagana soonkii miyaa laga jibaar ku noqonaya leedahay
bismi illahi raxmaan raxiim sunan abi daawuud waxaa ku yaala xadiid anas bnu malik alkacbi uu nebiga ka warinaya sal lay slam oo rasuulku yidhi sal lay slam ina allaha wadaca siyaama washata asalaati can ilmusaafir alla subxaana wa tacaala wuxuu ka dejiyey soonka iyo salaada nisked ruuxa socotada waxaa xadiidku uu yidhi wa can ilxaamili waalmurdic asaw waxaan dhihi lahaa asaw haweenayda uurka leh iyo midda nuujinaysana alla wuxuu ka dejiyey soonkii xadiidkaasi wuxuu tilmaami karaa wuxuu tilmaamayaa haweenayda uurka leh hadduu u soo galo soonku oy ku dhibaatoonayso inay afuri karto kadaalika markay nuujinayso haddayna soomi karin soonku ku adkaado way iska afuri ha afurtee maxaa laga rabaa inay dib kala timaado masale ay aada culimada isugu khilaafsan yihiin qaarkood waxay leeyihiin waxba lagama rabo qaar waxay leeyihiin cuntaa laga rabaa qaar waxay leeyihiin qalaa laga rabaa qaar waxay leeyihiin cuntiya qalaa laga rabaa intuba waa aaraa jirto culimmadu ku kala ugu kala tegsan yihiin wixii ay dhib kala imaan lahayd laakiin sida fiicani waxa weeye oo ixtiyaadku ku jiro iyo taxadarku uu ku jiro waxa weeye in ay soonto maalmihii ka tegey oy dib ka soo qallayso wax raashiinana lagama rabo raashinka isaga wax daliila ma laha walo culimmada qaarkood baa qaba laakiin daliil ma laha marka inay maalmihii ka tegay oon dib ka soo qallaysaa laga doonaya waxaa kaloo la rabaa ramadaanka kale intuusan soo gelin inay ka gaadhsiiso hadday u suroobi weyday ku adkaato oo ramadaankii kale saa ku soo galo ramadaankaa kale markuu baxo kadib ayaa sidii ugu surowday u qallaynaysaa maalmihii uun maalmihii mana siyaadayaan raashiinna lagama rabo haddiise laakiin ay iyadu iyadoo soomi karta intay faraha ka qaado ramadaankii kale ku soo galo markaasi khalad bay gashay towbad baa laga rabo hadday u suuroobi weydo iyadoon jaanisba u helinba oon tabarba u helinba ramadaankii kale ku soo galana ramadaanka kale wixii ka dambeeyay soomaysa sidii korba ay ugu fududaaday u qallaynaysaa wax kaleetoo lagu leeyahayna ma jiro maalmihiina tiradoodii ma badanayso intii unbaa laga rabaa wabilahi towfiiq jasaaka allah khayr su-aasha kale waxay leedahay gabadha haddii aad tahay qof dumara aadna haysatid ilmo fitrada ilmaha ma waxaa lagaa rabaa adiga mise aqood baa laga
haddaad ilma haysato sikada fitriga ma adaa lagaa rabaa mise aabbaha laga rabaa jawaabtu waxa weeye ilmuhu hadday aabba leeyihiin mas-uuliyaddu aabbahay saaran tahay isagaana laga rabaa inuu ka bixiyo sakaatulfiriga isagaa laga rabaa inuu ka bixiyo sakaatulfitriga hadduuna haysanin oo hooyadu haysato inay ku sadaqaysato ilmaheeda waa fiicanta oo ilmaheeda inay ka bixiso hadduu haysto oo sidoo kale uu dayaco hadduu haysto oo uu ilmihii dayaco uu ka bixin waayo sakaatulfitriga waxaa fiican hooyadu inay ilmaheeda sakaatulfitriga ka bixiso way fiican tahay maxaa yeelay xoolahaaga inaad ilmahaaga sidaad adduunyadaba ugu tarayso aakharadoodana aad uga bixiso waa loo baahan yahay laakiin waxba kugu laasimi maayaan maadaama aabbihii joogo laasim kuguma aha laakiin haddaad ka bixiso way kuu fiican tahay wabilahi towfiiq su-aasha kale waxay leedahay gabadhu sheekh waxaad ka warantaa daawada madoobaysada ah ee aanu ciddiyaha marsanno dembi miyaa noogu sugan mise way noo baranaysaa
bismi illahi raxmaan raxiim culimmadu waxay leeyihiin sidaan ku arkay sheekh ibnu cuthaymiin cali raxmatullah kutubtiisa qaar ka mid ah madoobaysada gacanta la mariyo waa shay waa shay qara leh ama jurmi le waayo shaygu markuu qara leeyahay jidhkii buu ka kormaraya jidhka markuu ka kormaro xilliga gabadhu ay qabays waajiba qabaysanayso biyihii jidhka gaadhi maayaan xilliga ay weysaysanayso biyihii jidhka gaadhi maayaan maxaa yeele waxaa celinaya madoobaysadii jidhka korka ka saarayd baa celinaysa cilaanku waa ka gadisan yahay oo cilaanka waxay yidhahdaan shay jurmile oo jidhka korkiisa fuulaya ma ahee wuxuu gelayaa jidhka gudihiisa saasay u kala qaadayaan sidaas daraaddeed haweenayda cibaadaysanaysa ama qabays waajiba qabaysanaysa ama inay weysaysataba u baahan si cibaadadeedii ayna dhibaata u gaadhin madoobayso ma masan kartay leeyihiin culimmadu wallahu aclam
sheekh su-aasha kale gabadha waxay leedahay ma u bannaan tahay ragga inay ilka dahaba gashtaan
bismi illahi raxmaan raxiim nebigu sal lla lay slam wuxuu yidhi oo xadiis badanba kaga sugan dahabku inuu xaaraam ka yahay ragga muslimiinta ah dumarkana ugu bannaan yahay sida xariirtuba dumarka ugu bannaan tahay raggana xaaraamta uga tahay sidaas daraaddeed raggu dahab ma xidhan karaan amaa ilka ma ka dhigan karaan haddii shay kaloo lagaga kaaftooma la heli karo oo ilig aan dahab ahayn la heli karo booskaa istaagi kara ruuxana ku filan looma baahna markaa inuu ilig dahaba gashado waa raggan ka hadlayaa haddii la waayo macdanta dahabka mooyee wax kaloo booskaa buuxin kara haddii la waayo marka dahabka way isticmaali karaa oo ilig waa laga dhigan karaa jidhka xubnihiisa meel looga maarmi waayo waa la gelin karaa waxaana laga qaadanayaa xadiidkii carfaja saxaabigii carfaja la dhihi jiray carfajat bnu sacad mise ibnu saciid buu ahaa kamaa fii sunani abi daawuud nin saxaabada ka mida buu ahaa oo sanku go'ay sanka sankaa la gooyey sankii markuu go'ay waxaa loo sameeyey san fida ah fidadu waa macdantan silfarkaa wa markaasuu uray markaasaa nebigu wuxuu sal lay slm u ruqseeyey san dahaba inuu samaysto sidaasuu marka san dahaba ku samaystay leanna dahabku waa ka adkaysi badan yahay fidada taasoo kale hadday dhacdo laga maarmi waayo waa meesheeda haddiise laga marmi karayoon loo baahnayn oo wax daruuroo keenaysa aysan jirin raggu dahabka kumana labisan karaan mana isticmaali karaan nabigaa u diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaadiistiisa sida ku sugan wabilahi towfiiq
jasaak allah khayr sheekh su-aasha kale gabdhuhu waxay leeyihiin waxay daba socotaa su-aalihii muxaadaradii hore ee ahayd xijaabka gabadha xijaabka u qaadata qamaadka waxaa la sameeyaa xijaabka la gashtaa qaabkii hore loo gashan jiray waa u gashta inta luqunta la geliyo yaa maro yarna garbasaar ahna korka saa looga xiraa laakiin inta kale xijaab bay ka qabtaan luqunta ayay ayaa laga ritaa maro yar oo khafiif ahna dusha ayaa laga saaraa miyay bannaan tahay mise ma bannaana saasoo bismi illahi raxmaan raxiim muhiimadda qaabka labisku noqonayo muhim ma ah ma khimaarkaa koreeya ma khimaarkaa hooseeya masale muhima maaha masalada muhimkaasi waxay tahay marada aada qabto gurigaaga markaad joogto matalan cambuurka iyo khimaarka markaad xidhato kadib waa inuu jilbaabku ka koreeyo oo jilbaabku ama xijaabkan weyni waxaa ka hooseeya maryo markii jilbaabka la dhigo oo jilbaabka layska dhigo hooyada weyn ee guurka ka quudsatay ay ku socon karto oy bannaanka ugu bixi karto oy ku soo adeegan karto haddana ayna qaawanayn maryahaas markay haweenaydu xidhan tahay bay haddana jilbaabku ka sii koraynaya jilbaabkuna sifaadkiisa iyo shuruudiisa waa ka in badan laydiin sheegay waa inuu jidhka wada gaadhayo waa inuusan jidhka ku dheganayn waa inuusan qurux dhalaalaysa ahayn oo dhaha soo jiidanaya waa inaan la udginin oo uusan caraf iyo muxuu ahaay yani bukuur iyo waa inaan la udginin marka lagu baxayo waa inuusan dharka gaalada shabihin oo u ekayn shuruudii xijaabka unbaad fiirinaysaa laakiin khimaarku ha koreeyo ha hooseeyo mushkilo weyn taasi ma leh mushkilo weyn ma leh shareecadu taxdiid ah sidaa iyo sidaa iyo sidaa marada aad xidhanaysaan waa inay saa u toran tahay ma dhihin laakiin shuruudaha guud unbaad ilaalinaysaa maradu inay jidhka wada gaadhayso jidhkana ayna ku dheganayn iyo shuruudaha kale unbaad firinaysaa maradii in laga helo taa unbaa muhiima wabillahi towfiiq
jazaaka allahu khayr sheekhana haweenaydan waxay leedahay waxaan isguursannay nin diinta islaamka si fiican u yaqaana oo xaafida waa siday u dhigta halka ninkaa isaga ahna waxay tidhi wuxuu iila dhammaa dhaqan aan fiicnayn macaamiishiisana waa igu adag tahay imana naxariista imana wanaajiyay tiri aniga ayaana u shaqeeya laba meel oo kala fogna waan joognaa aniguna waxaan joogaa sweden isaguna wuxuu joogaa soomaaliya aniga ama mar u taga sanad baan hadda kala mognahay isma ognahay wax ixtiraama oon ku hayo igu hayst aan ku haystana ma uu jiro sheekhuna waxaan kaa rabaa naseexo
qoysaska iyo mashaakishoodu dhibaatooyinka ugu badan bay ka mid tahay soomaalida maanta haysta waa la kala qurbooday adduunka salkiisaa la kala aaday baylada iyo dhibaatada baxaysa iyo mashaakisha bulshada haysataay mashaakisha usrada iyo qoyska qaybaha ugu muhiimsan bay ka mid uguna badan waxaa loo baahan yahay arrimaha noocan oo kalea marka la daaweynayo ama la cilaajinayo arrin hal ruux hadalkiisa lagu cilaajin karo maaha gabadhaas ninkeeda ka dacwoonaysa waxaa laga yaabaa haddii maanta wadaadkii inta la soo fadhiisiiyo bal warran la yidhaahdo inuu war kale isaguna sheegi lahay waxaa la yidhahdaa soomaalidu yidhahdaan middii ka daadanaya hadduu ku yimaado mid dakhran oo dhiig ka qubanaya hadduu kuu yimaado warkiisa ha garawsanin ilaa aad meeshuu ka yimid tagto maxaa yeelay mid calooshu ka soo jeedo inuu ka yimid waaba dhici karta arrimaha qoysaska marka waxaan idinku baraarujinayaa haweenayda warkeeda keliyatana wax laguma xukumo wadaadka warkiisa keliyana wax laguma xukumo khusuumaad mar hadday tahay oo arrimo laysku haysta tahay oo la kala sheeganayo dhegaysi bay u baahan tahay labada dhinac in la dhegaysto markaana wax laga yidhaahdo waxaan marka gabadha ku baraarujin lahaa wadaadkaaga isaga sawir oo gurigaaga ha iska duminin nin aad kala maqan tihiin waa dhibaato laakiin nin la'aan bay dhaantaa kala maqnaantu nin la'aan bay dhaantaa gurigaaga markaa iska duminin baan gabadha dhihi lahaa sidii aad isugu tegi lahaydeena u wada noolaan lahaydeenna ku dadaal maadaama dhibaak dhibaato kale ayna meeshan oolin ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu quluubtiinnana isu dumo وصالح بدنا إلهي سبحانه وتعالى ومنافع فر بدنا على دين كلاسيو وبالله توفيق
ساشا كلا شيخ وحيلا ده جبره وحان وحا إلهي سبحانه وتعالى إنه شيء إنه أبو يتضبط تن أسر رئيس ما هي محا كنا لحلة كلا
بسم الله الرحمن الرحيم لحظة دول أكلا وحا كنا لهداد وقات محاد كهلي صديق maxaa ka faa'iidaysa cilmiga la raadiyo waa cilmiga camalku ka dhasho waa laakiin cilmi uun muxuu ahaayey uun iska mar marka qaarkoodna iska noqon kara fuduululcilmi iska dheeraad buu iska yahay faa'iido weyn male alla subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay toddoba dhul inuu abuuray khalaqa sabca samaawaat waxaa kaloo rumila alardi milahunna dhulkana wuxuu ka abuuray toddoba samadana toddobuu ka abuuray yaa ku nool dhulka qaybihiisa hoose yaa ku nool qaybaha kale yaa ku nool allahu aclam ilahay baa yaqaana subxana wa tacaala wax tafaasiil aan ka hayno ma aha wabilahi towfiiq
jasaaka allahu khayr su-aasha kale gabadha waxay leedahay haddii ninkay uu biilka uu isiiyo aan ka bixiyo sadaqo anoon u sheegin demi ma leeyahay
بسم الله الرحمن الرحيم في صحيح البخاري waxaa ku sugan inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam haweenaydu haday ninkiisa ninkeeda xoolaheeda wax ka sadaqayso idankiisana ku sadaqayso ajirka uu leeyahay mid la eg bay leedahay laana isaguna uu soo shaqeeyey iyaduna way sadaqaysay laakiin waxaa lagu daray غayra mufsidatin waa inayna wax fasaadinaynin oo haweenka qaar baa waxay ka tusi kartaaba markay ninkan la dagaalsan yihiin waxaa laga yaabaa inays tidhahda xoolihiisa baabi'i baabi'intii xoolaha laga yaabaa inay sadaqee la gasho xoolihiiba ayba sadaqa ku baabi'inaysaba waa mufsidad markaas marka nebigu wuxuu sal lay slam hayra mufsidatin waa inayna wax fasaadinin waa inayna wax laynaynin wax hagaajis is leedahay waa ama hadday idan la'aan ay ku bixiso oo isagoon u ogolaanin ay bixiso oy sadaqayso wax weyn oo reerkii wax yeelayana aynan ahayn lafteeda dhibaato male riwaaya ku soo aroortay mushkilo ma laha laakiin waxa fiican ama idan guud inay ka haysato ama idan khaas haalibanna waxay u badan tahay raggu dumarku waxay biilka ka sadaqeeyaan inaysan waxba ka qabin laakiin si arrintu albaabkeeduba usoo xidhmaba waxaa fiican idan guud inaad ka hesho kadibna sidaa aad ajirka ku yeelataan insha allah tacaala wabilahi tawfiiq jasaaka allahu khayr deeqanaha gabadhan waxay leedahay haddii laba qof oo waarid isu ah oo isjecel laba meelood oo kala fog ku kala dhintaan inta qiyaamada ka horaysa ma isarkayaan
bismi llahi raxmaan raxiim dadka qiyaamada in laysugu keenayo umbaan hayna anaga laakiin qiyaamada ka hor dad dhintay ma is arkayaan allahu aclam ma garanayo ma qabrigay isku arkayaan xayaatulbarsaq ma isku arkayaan allahu aclam laakiin qiyaamahuna laysugu keeni doono is arki doonaan hadday khaasatan dad wanaagsan oo saalixiin ahaayeen in jannada lagu kulmi doono والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء jannada inay suu geyn doona carruurta iyo waalidiintood hadday dad wanaagsan ahaayeen taa umbaan haynaa ama inta aakhare ka horraysa ma is arki doonaan iyagoo dhintay allahu aclam ilahi baa garanaya subxana wa tacala jasaaka allahu khayr su-aasha kale waxay tahay haddii la furo haweeney dhiig qabtaa ma furantaa
bismi llahi raxmaan raxiim haweeneyda marka la furayo furitaanku waa labaa mid sharcigu ma ogolo waxaa la yidhahdaa alalaaqu lbidci baa la yidhahda waa alaaqa shareecada khilaafsan midna waxaa la yidhahdaa alalaaqu sunni baa la yidhahdaa oo sunnada iyo ariiqadii sharciga waafaqsan yahay haweenayda haddii la furo ayada oo daahir ah intay qabaysatoy daahir noqotayna ninkeedii aynan is arkin haddii sidaa lagu furo furitaankaasi waa furitaan shareecada waafaqsan iyadoo cado qabta haddii la furo shareecadii waa khilaafsan tahay waa dembi iyadoo ka qabaysatay oo daahir ah laakiin ay ninkii is arkeen markay qabaysatay kadib haddii lagu furana iyadana waa khalad shareecada way khilaafsantahay waxaa iyadana sidoo kaleeto khalad ah in dalqado ka badan hal lagu furo waa tacadii xuduud illahi ilahi xuduudiisii oo la tilaabayo marka waa in ay daahir tahay duhrigaana ayna ninkii isku arkin hal dalqadana uu ku furo sidaasay shareecadu hugtaa lacala allaha yuxdiu bacda dalika amran waxbaa dib ka imaan kara wuu isbedeli karaa iyadiiba dadkii dib baa macnaha yani arrintii keentay dhibaatada baa laga yaabaa inay maxlisantaba saas daraaddeed in wax la reebta la rabo hadday dhacdo marka inuu ninku xaaskiisa furo ayado caado qabta wuu khaldamay horta xadiidkii cabdullaahi bni cumar fii saxiixi albukhaari wagayrihi nebigu wuxuu amray sal lay waslam cumar baa u yimid cumar baa nebigu u yimid sal lay slam wuxuu yidhi wiilkaygii cabdullaahi xaaskiisii wuu furay nebi allow iyadoo caado qabta markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam murhu falyuraajichaa amar ha soo ceshadee kadibna ha haysto ilaa ay ka qabaysanayso markay qabaysatay kadib haddana caado kale ka helayso caadadaa dambe markay ka daahir noqoto markaa ha furo ama ha haysto ninku marka waa qalad waana arrin la doonaya inuu ka noqdo hadduu furo haweenadu caada qabto dalqadii ma dhacaysaa mise ma dhacayso hadday su-aashu tahay waa mas'alo khilaafiya a murankeeduna badan yahay culimmada dhexdooda aad isugu haystaan sida raajixii xooga badan riwaayaadka xadiidka cabdulaahi bni cumarna ay ku tusayaani dalqadu way dhacaysaa haweentuna way furmaysaa laakiin waa khalad waa khalad in dib loo suxuu u baahanyao uu ku noqdo dalqad baa ka tagta hadduu ku noqon waayana haweentu saasay ku furanta hadduu soo ceshadana dalqadii kollay tagta marka dalqadu waa dhacaysaa laakiin waa khalad shareecada khilaafsan haween caado qabto in la furo wabilahi towfiiq
sheekana haddii haweenta la furo su-aasha kale waxay leedahay haddii haweenta la furo oo ninkii naagta isfuraan inta ciddada ay ku jirto oo ama dalqad markii laisku furo ciddada inta ay ku jirto ninkii naagtu guri miyay wada joogayaan sheekada
bismi illahi raxmaan raxiim furitaanka dumarka la furo oo raggiyo dumarka isfuraan dalqadii ugu dambaysay haddii haweenayda lagu furo ninka guri ninkaa guri ma wada joogi karaan ajnabi bay kale yihiin markaaba dalqadii ugu dambaysay hadday tahay furitaanku dalqadii koobaad hadduu ku furay oo markaa dee ku noqosha u bannaanta ama dalqadii labaad buu ku furay ku noqosha way u bannaantahay markaa labadaa dalqadood hadday furitaanku yihiinoo hore hadday yihiinna labadii ruux keliyeeta inay sariir isla seexdaan baan la ogolayn haddii qolalka gurigu badan yihiinna laba qol oo kala gedisan bay seexanayaan gurigana way wada joogayaan culimmada salafka ridwanullahi calayhim taabiciin aad u fara badan baa waxaa laga soo guurinayaa firaashka unbay ku kala tegayaan goosha iyo firaashkay ku kala tegayaan laakiin gurigii way ku wada noolaanayaan limaada lianna haweenayda ciddada ku jirta rajciyada ah ciddada lagu noqon karo haweenayda ku jirta iyadiiyo ninkeedu sidii waxay ka dhigan yihiin dad isqabo oo kale ka dhigan yihiin axkaam fara badan waa xaas oo kale ka dhigantaha macnaha laakiin noocna waa ku jiraayoo dee waa la furay intay ciddada ku jirtana xaas ahaan oo kale ka dhigantaha marka gurigay way wada joogayaan laakiin gogol ku wada seexan maayaan intaa unbaa la samaynaya wabilahi towfiiq maya kama xijaabanayso marada caadigaa bay ka xidhanaysa laakiin xijaab weyn si nin ajnabi oo kale ka qaadanayso lanna waxaa la doonaya waxa waaye oo hal guri ha u wada joogan loo leeyahy laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayana iyaguna yayna bixin hana ka saarinaa la yidhi guryahaad ku furteen ayaduna inay iska tagta lama rabo waa khaladaadka soomaalidu ay kaga kamta ninku markuu haweenayda furo ama markaasuu calalada u tuurhayaa iyadiiyo maryaheedii bannaanka u tuuray ama iyadii baa intay boorsadeeda wax ku urursatay bay iska qaajinaysaa labadu waa qalad yayna bixin hana ka saarina warbi yidhi subxana wa tacaala meesheeda ha joogto marka way wada joogayaan laakiin haddii ay noqoto waxa waxaa la doonayay ha wada joogaan loo leeyahayba waxaa laga shaqaynayaa inay isku noqdaan waxa la rababa inta la isugu soo dhawaynahaya ha wada joogeen la leeyahay wax kale ma ahe waxaa la rabaa inay iskuba noqdaan leanna shareecadu waxay rabtaa gurigu inuu dhisnaado guriga waxaa loo dumiyaa un oo loo kala tagaa xaalad uun la xamili waayey dadkiioo heshiin waayey arrintiioo adkaatay unbaa keenta furitaankay asalka shareecadu waxay rabtaa gurigu inuu dhisnaado labada ruux marka inay isku noqdaan baaba laga shaqaynayaaba marka isku noqoshadooda waxaa qayb ka qaadan karta ninkii haweenaydiisii in loo qurxiyo oo uu arko marka wax manica male dhibaatana kuma jirto oo bilahi towfiiq jazaak allahu khayr su-aasha kale waxay leedahay sheekhow ninkayga waa taariku salaad anna waan tukadaa ee ma ka furmaa ninkaas
bismi illahi raxmaan raxiim ruuxa salaada ka tegey rag iyo dumar midku dooni ha ahaadee muslim ma ah nebiga xadiidkiisu sidaasuu ku cadiyay sal lla alay slam ruuxa iyo salaada waxaa u dhexeeya ruuxa iyo shirkiga ama gaalnimada salaada u dhaxaysa hadduu salaada ka tagana waa gaaloobay buu nebigu sal lay slam qur-aanka daahirkiisana saasaa laga fahmayaa oo dadka aan sujuudin oon ilaahay u tukanin qur-aanku wuxuu tilmaamay inay gaala yihiin qur-aanka daahirkiisa laga fahmaya saxaabaduna way isu waafaqsanaayeen taariku salaadku inuu gaal yahay khilaafku gadaal buu ka yimid fuqahadu isku khilaafeen sidaas daraaddeed taariku salaadku sida xooga badan waa inuu gaal yahay oo muslim uusan ahayn mar hadduu gaal yahay gabadha muslimaddaa ma qabi karo walaa tankixuu walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu taariku salaadku waa mushrik mushrigna gabadh muslimada ma qabi karo kadalika waa haweeney tukado waay kadalika hadduu isagu tukado oo muslim yahay haweeney taariku salaadada ama ma qabi karo walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'mina way markaas haweenka mushrikaadkaa ha guursanina ilaa allah ay ka rumeeyaan taariku salaadaduna waa mushrikad sidaas daraaddeed wadaadkaagu laba mid ha soo galo hadduu taariku salaad yahay waa ibtilaysan yahay waa nin imtixaananay imtixaankiisa ilaahay hagaa badbaadiyey intuusan ku afaynin laba mid ha soo galo yaa imaa inuu muslim noqdo tukado yaa imaa inuusan tukanayn wax ka khayr badan allaha kuugu bedelee bannaanka ka mar banaanka ka mar nin taariku salaad ayuusan ninku noqon billahi tawfiiq
jazaak allah khayr sheekhana insha allah tacaala su-aashan tan waa tii noogu dambaysay ahlu kitaabka waxay gowracaan ma la cuni karaa
bismi illahi raxmaan raxiim ahlu kitaabka horta waxaa la yidhaahdaa dadka ama yahuudda ah ama nasaarada kristiyaanka ah ee kiniisadaha kale ah qur-aankuna wuxuu sheegay gowracooda inuu bannaan yaho la cuni karo في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى كيري وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم عندذا أهل الكتاب وإذن بنانتها ووحي قورعنا عندذي نونا إيجا ويو بنانتها ووحي قورعنا لقوضا مركا نبينا صلوات ربي والسلام عليه yahuuddii magaalada madiine la deganayd waxay qalaan waa cuni jir xadiis dhowraa ku sugan laakiin waa inay gowracaan shayga waa inay gowracaan hadday baktiyaan waa bakti hadday bastoolad ku dilaanna waa bakti ayaguna waa inay ahlulkitaab yihiin oo yahuud kiniisadda yahuudda aada ama ay yihiin oo tawreed iyo nebi muuse iyo sheeganaya inay raacsan yihiin walow saddex ilaah baa rumaysanaada rabaan ama nasaara iyo christian waa inay yihiin rasmiyaho kiniisadaha tagoo ku xidhan waa inay yihiin walow saddex ilaah baa rumaysnaadeen hadday rabaan waxay gowracaan markaa waa la cun karayaa laakiin hadday uun iska sheeganayaan kaniisnadna ayna tegin rusush iyo kutubtiina ayna rumaysnayn ayna rumaysnayn markaa ahlulkitaab ah ahlulkitaab ma aha waddankan hadda aad joogtaanna waxa laga qalo iyo hilbaha la gowraco intooda badan waxa weeyaan gowrac sharciya lama gowraco waa bakti hilbaha xalaasha lagu qoro ee muslimiinta inta badan ay kontaroolaan hay-adahan islaamiga ama jamciyaadkan islaamigana ay xalaasha ku soo qoraan calaamadoodana wata hilbaha waxaan ka ahayn ha cunina leanna waddanka hilbaha lagu qalo intooda badan waxaa la xaqiijiyey in la baktiyo oo aan la gowricin maadaama ay sidaa tahay wixii aan astaantaas wadanin jamciyadda islaamka ha cunina hilibna ha ka dhiganina nijaaso baktiya weeye wabilaahi towfiiq jazaak allah khayr wabaarak allahu fiik waaxsana ilayk insha allahu tacaala muxaadaradeennadii iyo kelmadanadii intaasay noogu egtahay galabta una soo duceeya insha allahu tacaala sheekha muxaadaradani waa tii idinkugu dabaysay dumar ahaan marka meelo badanna wuu soo maray wakti badanna waxaan ku soo qaadanay gobollada iyo degmooyinka insha alla tacaala caawa iyo habeen dambena waxay ka jiri doontaa masaajidka ayay ka jiri doontaa idinkana waxaa maaragta idin leenahay baarak allahu fiikum insha allah tacaala khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu walaykum asalaam jooga